lama kulmin waxyaabaha oo loola kulmi waayena waxaa kamid ah goobta waa goob dagaal colaada ayaa ka socota marka meel goob lagu dagaalamaayo suurtagal ma aha in lagu wada hadlo walaahi maantakooda wax weyn oo soo kordhinay malaha maatanka dawladda waxay ku fiican tahay ciidankeedii ay wadato dadkii lakala dhex dhigo lakala dadka markii dagaalkii la joojiyo ayaa la hadli karaa laakiin anigoo wafdi aan socda oo diyaarad ku tegay oo ciidan aana wadanin wax qaymo hadda soo kordhinaysa malaha waxaa shardi ah ciidan booliis ama nabad sugid in la diro oo meesha ay tagaan ayaa xal lagu heli karaa waayo ciidankii militariga ahaa ciidankii oo militariga ahaa ee shalay dagaalamay ayaa haddana maadsadaan ayaa xalay iyo shalay galaba ayaa lagu kordhiyey marka wax maxay soo kordhinaysaa waxay soo kordhinays malaha haddii markii hore ciidankii militariga dagaalamayey oo haddana lasii kordhiyey wax weyn oo hadda annaga aanu aragna malaha waayo ciidan nabad sugidda ayaa jooga booliisna way joogaan oo xasaasigiis aan laga qabin haddii dawladda waxaas run ay ka yihiin kuwaas ay geyn laheed maadaama kuwaas ay geynin waxa waaye wafdiga meesha tega waxba loola jeeda malaha